bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dhegaystayaal meel baad joogtaan ku soo dhowaada warka subax ee radio muqdisho qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ugu waaweyn wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya oo sheegtay inay sii kordhayn kiisaska cusub oo laga helayo cudurka covid sagaaliyo toban gudaha dalka waxaa ingiriinta loogu horteegayo cudurka coronavirus oo si weyn uga socota magaalooyinka waaweyn ee gobollada dalka gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho oo daafure ololihii ugu horreeyey lagu buufinayo sunta ka hortagga faafitaanka cudurka covid sagaaliyo toban ee caasimadda sidoo kale maamulka gobolka banaadir ayaa kormeeray howlgallo lagu burburinayo dhismooyin sharci daraha looga dhisanayo hareeraha waddooyinka suuqyada ama suuqa weyn ee degmada kaaraan ololaha nadaafeed ee ka bilowda magaalada beledweyne taasoo qayb ka ah bilic soo celinta iyo weliba ilaalinta nadaafadda akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid ah turkiga ama aan idhaahda iiraan oo u hanjabta ciidamada badda ee maraykanka
waa cudur safmareen ah oo ku sii faafaya caalamka oo dhan haddaba muwaadin qaado fariimaha caafimaad ee kaaga imaanaya wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirta soomaaliyeed muwaadin si looga fogaado in cudurkani uu ku faafo bulshada iyo guud ahaan dalka fadlan ilaali nadaafadda iyo caafimaadkaaga caafimaadkaagu waxa uu ku jiraa inaad is ilaaliso
subax wanaagsan mar kale waana talaado taariikhduna waa koylaatanka bisha afaraad sannadda labada kun labaatanka u diyaar garooba qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa sheegtay in kiisas cusub oo hor leh cudurka covid sagaal iyo toban laga helay dalka warbixinta wasaaradda caafimaadka ugu dambeysay soo saartay ay ku sheegtay in la baaray ama laga helay toddobaatan iyo saddex qof konton iyo kow ka mid ay yihiin lab halka dhidig ay yihiin laba iyo labaatan qof hal qofna oo ka bogsaday dhimashadana ay tahay hal ruux sida ay warbixintii ugu dambeysay wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya ku shaacisay iyadoo sidoo kale ku dartay in weli ay waddo baaqyada ku aadanaha in laga hortago ama ay ka digtoonaadaan shacabka iyagoo ilaalinaya nadaafadda iyagoo sidoo kalena qaadanaya fariimaha wacyigelinta ku aadan kahortaga cudurka covid sagaal iyo toban oo saameyn ku yeesha caalamka islamarkaana haatan in ka badan laba boqol oo qof saameyntiisii ay gudaha dalka leeldaran yihiin markaana wacyigelinta cudurka coronavirus gudaha dalka ayaa sii xoogeysanaya iyadoo gobolada waaweyn ee magaalooyinka dalka laga wado wacyigelin ku aadan waxaana ka mid ah meelaha ay ka socdaan haatan magaalada xudur ee gobolka bakool waxaana arrintaasi warbixin ku aadan inooga soo diray waryahayga maxamed xasan cabdiraxmaan
mustaf maxamed cali siimow waa wacigeliye muddo ka badan konton sano ku shaqaysanayay fariimaha bulshada la gaarsiiyo tan iyo markii dunida ku faafeeyo cudurka covid sagaal iyo toban mustaf waxa uu bulshada ka waacigeliyaa siday isaga ilaalin lahaayeen cudurka coronavirus oo sida dhow ku faafaa mustaf waxa uu isticmaalaa codbaahiye oo uu isticmaali jiray waayadiisii hore mustaf oo aan kula kulmay bartamaha magaalada xudur ayaan kala sheekaystay xilligii uu bilaabay iyo waxaa iska beddelay maadaama xilligan la joogo xilli casri ah mustaf ayaa ii sheegay xilliga uu bilaabayay inaysan jirin isgaarsiin kale oo bulshada wax lagu gaarsiiyo
أنا ما يلي مصطفى محمد علي اللي راهو در رو قبلك بقول رو haye نحن استيسي مو ee, mustaf hoolon oo naadide ama bilowteed مالنتي عبد الرشيد على شرما كوكون قبلاي inta ka bilowda هدر
ee, qaabkaada ma dhaqaada shaqada aadan qobadaas nin sheeg faahfaahin gudba ما قبلاي من لاين وريال من لاين ولا إسقارتين كلا من لاين ولا إسقارتي أو ميكروفون كلا يوركن الناس كشجاي دولتها كبايع مرك والنادياي والفولياي آه waxyaabaha inta badan bulshada geeyay siyaasi may kuma leh may waha wacyigelinta may waha owlaad dhuntii walnaadiyay ee heelo beergali walnaadiyay may kale la naadiyay dameero suuqa halku reebay irinka suuqa halku reebay may kale la naadiyay he warta buulow ay la seenay ay la kadhiinay isku ilaali walaasaa sheegay ee, dowladda markeeda hoolon aadan qobadaasi lan oo dowladda hoos iyo ayahay tay masheer ku qaada ma kale Maya.
joornaati ka naadiyaasi masheer ma ku qaadlaan walyar joornaatay ay siiyaan haye ah ee, muddadaad haka jarti ee, hoolon waxyaabihii kiinka adkaayaada la kulanta may hayan والله والدب حتى الله كل ما لا دب ما يكون كلنا شباب كجود شباب كلا يكون كلنا دب إيه قهر ولا سنقور يا سن ولا ولا نادي ولا كدلة وقاو hoolan ma xudur oo keliya yah qobata maskal meel kale qabta jab baydhawea ka qobadi eelberdi ka qobadi hudura ka qobadi Ya.
ee madina ku taba naadadan xirfad kale aad la tajabtay rinjiile ay rinjiile Ya.
ee xilligeeda bilaawasi hoolan waa kana isgaarsiinga ma jarna ma jaran taar iyo telefoon iyo walma lahayn hata maadaama oo casri la deeray walbadan jaraan hooliyaadahay ma qabada kula kulanta wallaahi waldhabo aan aadla kulukulame male gooli sidii layin dareertay Wa- la reebe male bulshada may bahaysatee waxyaabayo fariimooyin shooyo iska geysii kuraan haysadaan Ah.
oo idaacadi jaraan ee internetada la isticmaale marka shaqadan sideed hordhaan adoon qobadaasi gaabis dareemase ma ma ma ma- ma fortilan qobado ay shagada Ah.
ma ka saamayn idaacadoyoona wala hata jaraan maya maya wala isaamay male dadka hata madiyo on baahdan in oo walan baafi idaacadoo seedhaan masadikiinkooya aniin koyan ubadin
codkaasi waxaa u dambeeyey warbixintii waryahayga maxamed xasan cabdiraxmaan looga soo diray magaalada xudur hase haatee gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish ayaa xalay wuxuu magaalada muqdisho ka daafuro ololihii ugu horreeyey oo lagu buufinayo sunta ka fa- ama ka hortagaysa faafitaanka cudurka covid sagaal iyo toban ee caasimadda waryahayga arrimaha gobolka nuur saciid tahliil ayaa warkaa inoo faahfaahinaya
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa daafuray ololihii ugu horeeyey ee lagu buufinaya sunta ka hortaga faafinta cudurka covid 19 oo si adag u saameeyey caalamka booyada sida sunta looga hortago cudurka faafa ee coronavirus ayaa lagu buufinayay qaar ka mid a degmooyinka gobolka banaadir gaar ahaan wadooyinka ugu muhiimsan ee caasimadda waxaana ololahani daafurkiisa goobjoog ka ahaa gudoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka banaadir ololahani ayaa noqon doona mid sii socon doona xilliyada uu bandowga ka jiro magaalada muqdisho si looga hortago caabuqa coronavirus sida uu sheegay agaasimaha caafimaadka dowladda hoose xamar sidaa wada ogsoonaha waxaa jiro coronavirus oo adduunyadana dhibaato badan ku hayo waxyaabaha ugu badan oo looga hortegi karo oo maamulka gobolka banaadir iyo dowladda dhexe ay wadaanna waxaa waaye in la yareeyo faafitaanka cudurkan qayb ka mid a yareynta faafitaankiisa ayaa waxaa ka mid ah in la isticmaalo disinfectionis amba waxyaabaha loo yaqaano antivirus annagoo ka duulayna marka preventionkaas ayaa caawa waxaan bilaabay inaan magaalada muqdisho waddooyinkeeda ugu waaweyn iyo suuqyaha waaweyn inaan ka bilaabno inaan buufino ujeedka buufinteena waxay tahay marka inaan burburino fiditaanka coronavirus ama viruskaas fiditaankiisa kaas ognaha dhibaatada nagu hayo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka banaadir ahna gudoomiyaha guddiga wacyigelinta ka hortaga covid 19 ee dowladda hoose xamar ayaa ka hadashay dadaalada socda ee looga hortagaya coronavirus inaan dhammaystiri doonno magaalada muqdisho oo dhan meel walbo inaan gaari doonno ee, suuqyadeedii meelaha ganacsiga oo dhan een, waxaan rabnaa bulshada ku nool caasimadda gobolka banaadir inay sidaas ula socdaan ee qayb weyn ee ka qaataan sababtoo ah cudurka covid 19 wuxuu leeyahay ka hortag een, inaan ku dadaalno marka caafimaadka ee bulshada ku nool caasimadda gobolka banaadir inaan wax walba oo looga hortegi karana ee maamulka gobolka banaadir uu diyaar u yahay cudurkaas sida looga hortegi karo haddii wacyigelin noqon lahayd gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish waxa uu sheegay in maamulkiisa uu la balaabi doono barnaamijyada kala duwan ee lagu xoojinaya ololaha wacyigelinta iyo sidoo kale ka hortaga ololaha wacyigelinta ka hortaga cudurka covid 19
Eh, adduunka waxaa saameeyey cudur saqmareen ah oo la yidhaahdo covid 19 cudurkaas cabsi badan oo laga qabo darteed ayaa maamulka gobolka banaadir iyo dowladda dhexeba xukuumadda waxay qaateen go-aan ah in xilliga habeenkii ah oo magaaladu ay tahay eh, bandow in yacni la buufiyo magaalada booyadihii dabdamisyada iyo kuwa kale ee maamulka gobolka banaadir oo lagu soo buuxiyey eh, jeermis dalayaal ayaa lagu buufinayaa magaalada oo dhan caawa hawshaas buufinta magaalada ah ayaa la bilaabay way soconaysaa habeenadan insha allahu tacaalaa
dhinaca kale maamulka gobolka banaadir ayaa kormeeray howlgallo lagu burburinayo dhismooyin sharci daro looga dhistay hareeraha waddooyinka suuqa weyn ee degmada kaaraan waryahiga noor saciid taliil ayaa mar kale warkaa inoo faahfaahinaya
gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka banaadir mudane maxamed cabdulaahi maxamed tuulax iyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka banaadir basmac amar jakeyti ayaa kormeer ku sameeyey howlgal uu fuliyey maamulka degmada kaaraan kaas oo lagu burburinayay dhismooyinka sharci darada ee laga dhisay hareeraha wadooyinka dhexmara degmadaasi howlgalkan uu fuliyey maamulka degmada ayaa ah mid lagu burburinayay ganacsiyada yaryar ee laga dhistay hareeraha wadooyinka si loo fududeeyo isku socodka wadooyinka dhexmara degmadaasi gudoomiyaha degmada kaaraan abshir kaaraan ayaa ka warbixiyey howlgalkaasi uu maamulkiisa fuliyey waxaan caawa ilaahay mahadiis ah inaad nala joogtaan isgoyska xaliimihiita saacadda idoo tahay tobankii habeennimo ama afar saac sidii loo yaqaan waxaan ka faa'iidaysanay oo aad aad bulshada heer kaaraan uga mahad celinaynaa bandowgii amarkii amarkii baxay ee dowladda ay soo saartay oo ahay in la fuliyo amar bandow ah oo dhaqangelayo laba saac ilaa iyo shanta subaxnimo ilaahay mahadiis waa noo dhaqangeliyey haddana waad arki kartaan إن شاء الله تعالى واحد لمن واحد مسترينا gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka banaadir basmac amar jakeeti waxay bogaadisay howlgalkan uu fuliyey maamulka degmada
sidaad arkaysaan waxaa ka socda howl aad u baaxad weyn ah bandowgii magaalada muqdisho ee madaxda qaranka ee ku dhawaaqeen sidaad arkaysaan bulshada siday diyaar ugu yihiin wax walboo horumar ah ama caafimaadkooda ah inay qaataan degmada kaaraan waxaa ka socda howl nadaafadeed oo aad u baaxad weyn iyo kabaradii sidii sharci darada ahaa ee ku yaalay wadooyinka dhibaatada badan ee ku qabeen bulshada intiisa kalena in caawa ee iyagana howlgalkaasieti ay qayb ka tahay bandowgii aadaan ugu mahad celinaa maamulka degmada iyo ciidamada boliiska siday iskula shaqaynayaan shaqo baaxad weyn ayaa socdo gudoomiye ku-xigeenka amnigii siyaasadda ee maamulka gobolka banaadir mudane maxamed cabdulaahi maxamed tuulax waxa uu tilmaamay in maamulka gobolka banaadir oo kaashanaya maamulada degmooyinka gobolka banaadir ay ka go-an tahay dib u furista wadooyinka islamarkaana la burburin doono dhismooyinka sharci darada ee laga dhisay wadada hareeraheeda
aadaa umahadsantihiin gudoomiye nadaafadduna dee meelahan degmadan ama meeshan hadda aan joogno meelaha ugu liitay ka mid tahay oo ganacsiyo waaweyn oo muhiimana waa lagu haystaa dadka raba marka inay ku ganacsadaan qashinka dushiis kuwa ka ganacsanaya ama kuwa u imaanaya caafimaadkooda iyo sida uu noqonayana waa waxaan garan karno degmadan marka faa'iidada ay ka heshay bandowgay ka mid tahay in amnigeedii wax badan iska beddelay oo hadda dhacdooyinkii kusoo noqnoqon jiray aysan joogto ahayn oo aysan hadda wax dhacdaa iyo tuugoodii yareerayd iyo wixii ka dhici jiray aysan ka dhicin labo guddoomada degmada hadda wuxuu ii sheegay aroosyo halkan lagu qabto oo dabaaldeg u sameeya xabado oo degmada dhexdeeda ah taasna amnigay qalqal ku tahay taliyaha iyo saldhigga iyo ciddii ka joogtaba halkaas dadkaas waxaa la rabaa in tallaabo laga qaado dad ayagoo rabaa inay farxad iyo dabaaldeg samaystaan dad kale dhibaato u geysta oo nolol kale galaafan kara ama dad kale shacaba dhibaato gaarsiin kara ama qalqal gelin kara amnigooda intaba ma aqbaleyno oo in ay noqoto dabaaldeg laba qof oo aroosysa arooskuna waxaa la yidhi waxaa ugu khayr badan kii ugu shanqar yar nuur saciid taaliil warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho
ololo nadaafadeed ayaa ka bilowda magaalada beledweyne taasoo qayb ka ah bilic soo celinta iyo weliba ilaalinta nadaafadda waryaheega ibraahim maxamed geedi ayaa warkaa nooga soo diray beledweyne ololo nadaafadeed ayaa ka bilowday magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan waxaana qayb uu ku yahay bilic soo celinta afarta xaafadood ee degmada beledweyne iyadoona dadka looga digay in hareeraha webiga ay qashinka ku shubaan taasi oo dhibaato ku ah xagga deegaanka marka loo eego inay qayb ka tahay fatahaadda waxyaabaha sababa olahan ayaa waxaa fulinaya maamulka dowladda hoose oo gacan ka helaya maamulka gobolka iyo kan degmada beledweyne agaasimaha waaxda dhulbixinta ee dowladda hoose xuseen maxamed fidow iyo weliba agaasimaha waaxda nadaafadda safiyo xasan ayaa ka hadlay waxaana ay sheegeen in maamulka ugu baahan yihiin inay markaas xuquuqda dadkan ay helaan iyo weliba qalabkii markaas ay ku shaqayn lahaayeen oo dowladda hoose u shaqaynaaye oo afarta xaafadood ay ka yimaadeen meel kale kama imaanin xaafadda afarta xaafadood magaalada degmada beledweyne ay ka yimaadeen waa dad nadaafadda sanitationka kaabilsan oo nadaafiyo xaafad walbay ka shaqeeyaan meel walbay ka shaqeeyaan waxaan codsanayaa aniga codkaygaa maanta ololihii nadaafadda haynaa gaar ahaan magaaladan keenna gudaha maxaan ku dhahay gobolkan ka wadnaa iyo caagiisa ilaa iyo maxaan ku dhahay daljirka waxaan codsanaynaa hayadaha samafalka oo si cadaalad darrada ku shaqaysanayo oo maxaan ku dhahay agabkii la siin lahaa dadka nadaafadda u baahan sida galoofyada bargeetooyinka agabka loo maxaan ku dhahay gaarigaxamada inay meelo kala geeyaan waa khalad waxay u baahan dadkan masaakiinta ah oo shaqaysto hooyooyinkan shan iyo toban sano soo shaqaynaya oo u baahan in lagu taakulayo gacan iyo garabba la siiyo waxaan ka codsanaynaa hayadaha sameeyo laabatay ololihii nadaafadda degmada beledweyne waxaa maanta gabdhaha aad u jeediin iyo wiilasha aad u jeediin waa dadkii wasaqda gacmaha kula jiray oo nadaafadda ka shaqaynaya kuwii bulaacadaha iyo haajinka xaaqankii ay isugu jiraan waxaan rabnaa maamulka cusub ee gobolka iyo kan degmadaba waxaan ka codsanaynaa inay dadkaas il gaara u yeeshaan ay khaasatan guddoomiyaha gobolka waxaan ku wargelinaynaa inuu dhibaatada haysata nadaafadda ee laba ciladooda ugu waaweyn dadkii xaggii sharcigii iyo amnigii oon laga shaqay karin oo dadkaas xaaqinka meelo badan iyo bulaacadihii loo sheegtay inay ka shaqeeyaan oo dad si sharci daraa u haystaa diiday inay ka shaqeeyaan ayagoo mutadawiciin ku shaqaynaya
ibraahim xamed geedi radio muqdisho beledweyne
turkiga ayaa markii ugu horreysay soo saaray mashiinka neefsashada iyadoo weli uu la tacaalayo cudurka coronavirus oo saameyn ku yeeshay caalamka waryahaga axmed cabdiqaadir darawiish ayaa warkaa nooga soo diray turkiga
dalka turkiga ayaa markii ugu horreysay soo saaray mashiinka neefsashada ee loo yaqaano ventilator waxaana qalabkan ay ku soo saareen muddo laba toddobaad gudahooda wuxuuna wax weyn ka tari doonaa baahidii loo qabay qalabkan wakhtigan oo dunida uu ku faafay fayraska corona qalabka lagu neefsado ee dowladda turkigu ay samaysay ayaa la sheegay inuu aada uga jaban yahay qiimaha uu bannaanka ka joogo iyadoo hadda ay dunidu baahi weyn u qabto qalabkan madaxweynaha dalka turkiga rajab tayyib erdogan ayaa isagoo ku sugan madaxtooyada magaalada ankara wuxuu qaab online ah khadka internetka uga dahfuray cisbitaalka cusub ee bashak shahiir hastaani ee magaalada istanbul wejigiisa koowaad waxaana goobjoog ka ahaa munaasabadaasi wasiirka caafimaadka iyo mas-uuliyiin kale cisbitaalkan cusub ee bashak shahiir waxaa yaala in ka badan sariirood wuxuuna leeyahay qaybta xaaladda degdega ah ee loo yaqaano i c u oo ka kooban shan boqol oo qol waxaana loo diyaariyey cisbitaalkan hab casri ah oo qof weliba qolkiisa uu ku helayo adeegyadii uu u baahnaa waxaa boqolkii xabo ee ugu horreeyey ee ah qalabka neefsashada ee ay dowladda turkigu soo saartay la dhigay cisbitaalkan cusub oo ah mid aada u baaxad weyn iyadoona bisha soo socota la sheegay inay soo saari doonaan shan boqol oo xabo oo ah qalabka neefsashada dhinaca saameynta cudurka covid sagaal iyo toban haddii aynu eegno gudaha dalka turkiga maanta oo ay ahayd isniin sida ay shaacisay wasaaradda caafimaadku afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay waxaa laga helay cudurka covid sagaal iyo toban dad gaadhaya afar kun lix boqol toddobaatan iyo afar qof taasi oo tirada guud ee dadka xanuunka laga helay gudaha dalka turkiga ka dhigaysaa sagaashan kun sagaal boqol iyo siddeetan qof waxaana maanta cudurka u geeriyooday boqol labaatan iyo saddex qof iyadoo tirada guud ee dhimashadu ay tahay laba kun boqol iyo afartan qof dhinaca wanaagsan marka aynu ka eegno bukaanada maanta ka caafimaaday cudurka ama ka raystay ayaa gaadhaya kun afar boqol konton iyo afar qof taasi oo tirada guud ee bukaanada raystay ka dhigaysa saddex iyo toban kun afar boqol iyo soddon qof dowladda turkigu muddooyinkii dambe waxay waday dadaalo lagu xakameynayo cudurkan safmarka ah ee saameynta ballaadhan ku yeeshay dalalka caalamka waxaa horey loo xidhay goobihii cibaadada meheradihii cuntooyinka iyo suuqyadii kala duwanaa waxaa furan oo keliya goobaha caafimaadka iyo dukaamada lagu iibiyo cuntooyinka qallalan ee lagama maarmaanka ah iyadoo dalka turkiga uu horey uga dhaqangalay bandow ah maalmaha sabtida iyo axadda ayaa maanta madaxweynaha dalka turkigu waxa uu ku dhawaaqay in saddex iyo labaatanka bishan abriil ilaa lix iyo labaatanka bisha abriil uu dalku yahay bandow dad badan oo soomaaliyeed ayaa ku dhaqan dalka turkiga waxayna dhaqan geliyeen amrada kala duwan ee kasoo baxay dowladda turkiga iyo wasaaradda caafimaadka kuwaasi oo lagu xakamaynayo faafitaanka fayraska corona axmed cabdiqaadir ismaaciil axmed darwiish magaalada ankara
isla wararka corona ayaan ku jirnaaye waxaa dib loo furay xarunta ama xaruuraha lagu canaaneeyo caruurta dalka norway iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyay halka geliyay cudurkii safmareenka ahaa ee saamaynta ku yeesha caalamka ee covid haddaba waryahayga nooga soo warma dalkaasi magaalada oslo xasan saciid reeste ayaa warkaa inooga soo diray
norway waxaa dib loo furay xarumihii xanaanada carruurta waxaa la filayaa sidoo kale in toddobaadka dambe la furo qaar ka mida iskuullada dalkan go-aankan ay dowladda norway qaaday ayaa ah mid ay waalidiintu xor u yihiin inay carruurtooda ku haysan karaan guryaha waana markii ugu horraysay intuu cudurka yimi dalka norway ay dowladdu dabcisay hoggaankii iyo hannaankii gurijoogga ee cudurka coronavirus horta magacayga waxaa la yidhaahdaa amaal cilmi waxaan ahay kalkaaliso ama siiglayer yacni ka shaqaysa bidelkan gamla ushlo yacni waxaan kaloon yacni si maaragtay samafala ama friidile ah uga shaqeeyaa organisation la yiraahdo ee valparaiso group kaasoo yacni ka shaqeeyo yacni guud ahaan caruurta iskuulka yacni caruurta inay iskuulka ay dhigtaan iyo nawaaxidooda greenland ayuu aada uga hirgalaa xanaanada waa run maanta waa la furay muddo badan yacni ilaa kolley waxay xirnayd lix iyo tobankii maash maanta dib loogu noqday yacni markaan arrinkan asaga ah laba dhinacba waan ka eegi karaa anoo marna ku hadlaayo yacni magaca waalidnimada marna ku hadlaayo yacni sida qof maaragtay kalkaalisa ah waxaan ka qabo ra'yi ahaan cudurka horta yacni dhibaatadiisa iyo inuu sii faafo way sii fara badanaysaa maadaama yacni lagu noqday xanaanadii carruurta iskuulaadkana lagu noqon doono tirada maanta uu joogana tu ka fara badan iyo laba jibaar iyo kasii badanba waa la filayaa maadaama xanaanadii la furay walow ay maaragtay xanaanadu yacni ay aada yacni uga shaqaynayaan in saacadaha la gaabiyo maantoo kale yacni waxaan geeyey aniga wiilkayga ah kaasoo yacni shan jir ah marka waxaa idin dhihi lahaa intiina haysan kartaahi haysta intii dee caafimaad ka shaqayso aanan haysan karinna ciyaalkoodu ha soo diraan si taxadir leh markay yacni ilmahooda guriga u tagaan ha u meyraan oo ha u qabeeyaan dharka ha ka bedelaan isla markii ha lagu rido maaragtayay dhaqista markaa yacni cudurka xitaa wuu yaraanayaa kabihiisa dharkiisa wixiisa si meel gooniya ha la dhigo ha la dhaqo kabaha kale hoosta ha laga dhaqo kadib musqushiya ha lagu qalajiyo si maalinta xigtana uu markaa u isticmaali karo xasanow horta aniga magacaygu waa faadumo sidaan u arkana waxa weeye waalidiin badan iyo caruur badan oo aan la kulmay waalidku isbashalmiinta waxay ka yihiin bashimir oo ma ogola caruurtooda inay iskuulka tagaan sababto ah caruurta markay iskuulka tagaan inay baanahaaga ama iskuulka bilowgiisa waalidku aad buu uga bashimirka yahay sababto ah ma ogolo waalidku waxay leeyihiin hadhowta annagii cudurkii ayay ilmuhu noo soo qaadayaan sidaas ayaan bashimir uga nahay haddaba fiirisidna waxaa jira ima badan oo xanuunsan oo asma qaba walaal ima waxaa jira diabetes qaba oo caruurtii ayayaa joogta gurigii aabbihii baa jooga hooyadii yaa jooga maxaa marka la karantiilaba haddii ilmihii loo diraya baanahaagii ama iskuulladii xasan saciid raasta raadiyaha iyo tv-ga qaranka soomaaliyeed oslo nor
halka warreed ka dhil socotaan waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya markaan aqbaraadka dibadda dowladda iiraan ayaa u hajamtay ciidamada badda ee maraykanka ciidamada milatariga iiraan ayaa sheegay inay kordhiyaan ama ay kordhinayaan roondada ay ka sameynayaan biyaha khaliidka kadib markii maraakiib dagaal ee maraykanka horaantii bishan waddada hor istaageen maraakiib ee leedahay dowladdaasi iiraan xiisada u dhexaysa labada wadan ayaa sare u qaaday kadib markii uu maraykanka bishii janwari dalka ciraaq ku dilay janaraal u dhashay dalkaasi iiraan bayaan ka soo baxay taliska milatariga iiraan ayaa lagu faahfaahiyey laba dhacdo oo la sheegay in maraykanka uu ku xanibay maraakiib iiraan ay leedahay wuxuu bayaanka intaasi ku daray in iiraan ay jawaab adag ka bixi doonto fal kasta oo daandaasi ugu yimaada dalkaasi ama dhinaca maraykanka dhegeystayaal warkiisu waxaad kala socoteen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliyana waa naga intaas cidduu segare waxay mar kale kala socon karaan oga baraha bulshaan ku leenaha sida beedka raadiyo muqdisho dot net